nabad sugidda gobolka banaadir cabdixakiim bari bariye waxaa tafaasiil naga siisaa maalmihii koobnaa ee magaalada xirmeyd bal howlahaas ammaanka guud sida ciidamada amnigu ay u sugeen ammaanka guud ee gobolka banaadir oo shirar iyo howlo muhiima ay ka socdeen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam marka hore fursadda siiseen waa idinkaga mahad celinayaa idaacadda raadiyo muqdisho runtii macnaha laga soo bilaabo bishaan aan ku jirno sagaalkeeda ilaa saddex iyo tobankeedii waxaan ka bedelnay wax baan ka bedelnay ammaanka qaabka loo sugi jiray oo hore ayaa isbedel aan ka bedelnay asbaabtaasna waxay ahayd waxaa dhacaya shir caalami ah ayaa wuxuu ka dhacayay caasimadda muqdisho marka waxyaabo fara badan oo ayaa lagu soo kordhiyey xagga ammaanka ciidamada ammaanka waxay suurageliyeen waxyaabo aada u tiro badan ayay suurageliyeen marka waxaa kamida ay ay waxaa kamid a amniga caasimadda oo ay sugeen muddadii oo howlgalka socday ma jirin wax dhacdo ah oo magaalada ka dhacay ma jiraan haba yaraatee ma jirin wa garan ciidamada amniga soomaaliya ciidamada amniga caasimadda keligood ayaa amniga sugaya ayagoo aanan kaashanin ciidamo kale sida ciidamada noo jooga oo dawladahaan saaxiibada nahay oo afrikaanka ah laakiin meeshan waxaa ka soo caddaatay ama ka soo baxday awoodda ciidankana ay u leeyihiin inay sugaan ammaanka ayagoo aanan kaashanaynin marar marar badanna waa tijaabooyinkaas waa soo marnay oo waa laakiin shan maalmood oo xiriir ah oo ciidamada ay sugayeen ammaanka jid muxuu ahaa waddo derbi meel muhiim ah meel muxuu ahaa xarumo muhiim ah kulli meel kasta waxaad ka helaysaa ciidanka ayaa joogo oo si sharaf la u sugaayay ammaanka
waa gartay marka si guud aan u dhahno nabadgelyada guud ee gobolka banaadir ciidamo ku filan oo dawladdu ay leedahay ayaa hadda jira oo sugi kara nabadgelyada sidaas ayaan u qaadan ha waxaa waxaa waxaa guul weyn ah ciidamada ammaanka inay ku filan yihiin sugada ammaanka keligood ayagoo cid kale aanan kaashanaynin guul weyn oo usoo hoyatay waaye ciidanka ammaanka si nabadgelyo ayuu shirkii ku dhammaaday madaxweyneyaashiina si nabadgelyo ayay macnaha ay ku duuleen waxaa ka abuurnay shirkan yacni waxyaabahan ka faa-iday in ay isbedeshay aragtidii caalamka uu ka qaba beesha caalamka in xamar aan lagu qaban karin shirar sidaan oo kale oo muhiim ah shirar sidaan oo kale oo muhiim ah marka yacni waxaa imaanayso aragti cusub oo ah muxuu ahay meel nabad ah oo shir caalami lagu qaban karo inay tahay bedelan maa awal macnaha afkaar fara badan oo qalad ah laga aaminsanaa magaalada muqdisho waxyaabaha aan markaan amniga sugayna aan aada runtii waxa waaye aan aragnay waxa waaye dadweynaha xaqiiqatan magaalada muqdisho muddadaas macnaha ay ammaanka aan sugaynay waxay wa aad bay ugu faraxsanaayeen dad badan waxay dhahayaan waxaa meesha noo caddaatay maanta in dawladda awood leedahay dad badan ayaa saas aaminay inay dawladda awood leedahay ayaan ogaanay oo amniga ay sugi karto aad iyo aad waayo taliya dhinac kale marka laga fiiriyo kooxaha argixisada waxay isku dayi jireen inay abuuraan qalqalgelin dhinaca ammaanka ah inay qaraxyo fuliyaan inay hoodyaal iyo waxyaabo lamid a xaafadaha qaar ku cadqaladeeyaan dhinacaas marka laga eego ma la dhihi karaa dawladdu waxa ay baajisay walwal ay dadku qabeen oo ah in dawladdu ay nabadgelyada sugi karin oo dhibaato qabsanayso dalkii oo qaraxyo iyo dhib dadku ay soo gaarayaan arrintaas ma meesha ma ka saaraysaa sida nabadgelyada guud ee dawladda usu ammaanka magaalada muqdisho waxaa weeye ciidamada ammaanka waxa waaye iyagoo ilaahuga aaminsan oo iyagoo is aaminsan dadkooda aaminsan way ku filan yihiin waana wax hadda oo mushkilada ma dhicin muddadii hadda afartan shantii maalmood oo magaalada ay kala xirnayd wax dhacay ma lahan dad fara badan oo argagixiso ah oo lasoo qabtay ayaa jiro oo howlgalka lagu soo qabtay ayaa jiro muddadaas ay socotay sidoo kale waxaa maaragtay nimanka argagixisada ah dadkii ku dhex milmeen hubkii disorbii ay wateen markaad qabato ama la aqoonsado oo xuuraankeena uu kashifo waxaad arkaysaa ayagoo gacmaa gacmo maran waktigii horena waxaan kama jirna ayagoo bambooyin ama bistoolada wato ama hub wato kuwa haysan laakiin hadda xaaladda markay indhahooda ar ku arkeen inay xaaladda caadi ahayn oo jawiga macnaha ciidanka ay foojigan yihiin oo shacabka foojigan yihiin in oo muxuu ahaa ay isbedeleen oo waxaan hadda leenahay fursadda aada haysataan isu soo dhiila dawladda ee shacabka soomaaliyeed ee muslimka ee soomaaliyeedna ka dhaafa dhibaatada aada ku haysaan haddii aada maaragtay aada dhaafi weysaana gacan bir ahay ku qabanayaan ciidamada ammaanka
waaya siguud marka hadda waddooyinkii dib ma u furmeen oo isla socodkii caadiga ah sidiisii ma kusoo laabtay
waddooyinka haa way furmeen waa la furay saakada ciidamada waa waddooyinka waa fureen nolosha caadiya socotaa communicationkii isgaarsiintii waxay caadiya u bilaabatay dadweynahana runtii waxaan ugu mahad celinaynaa dulqaadka ay muujiyeen muddadii macnaha hawshan ay socotay waxay muujiyeen dulqaad ayay muujiyeen weyn maadaama dawladda ay ku tallaabsanayso horumar si loo gaaro ayadoo ay ay xirnaayeen waddooyinka u fudeynaya noloshooda annagoo og in waddooyinka la xiray laakiin haddana runtii waxay muujiyeen dadweynaha soomaaliyeed dulqaad yacni bisayl ayaa ka muuqdo bisayl xoog badan qaar fara badan waxay noo sheegeen inay sulxi hore ku mareen askari meesha taagan galabkiina isla askariga ay kusoo mareen duhurka ay kusoo mareen saacad walba askariga meesha la joojiyey oo sida uu taagan yahay sida uu taagan yahay maaragta marka yacni ay ku ammaanayeen ay dhahayaan wallahi ciidankaana ciidan wanaagsan waaye ninkaan meeshaanaan ku maray saakay haddana waa kusoo maray haddana waa kusoo maray marka waxay ku tusinaysaa in dadka laftigooda dadweynaha ay aada u bislaadeen oo maadaama shirad caalami lagu qabanaayo annagoo og inay ahayd waktigii ciidda ee wax la kala iibsanaayey ee dadku macnaha isu soconaayeen oo yowmulfarax ay ahayd maalmihii ciidaha ka horrey saddex maalmood oo wax la iibsado ayay ahayd oo ganacsiga si xoog lagu soconaayay intaas oo dhan ayadoo jirto oo ciriirigaas haddana dadku aada bay ugu faraxsanaayeen maadaama dawladda ay shirad caalami ku qabanayso halkan ay la mid noqotay maanta caasimada caasimadaha dariska sidaada shirarka looga qabto o kale oo madaxweyneyaasha iyo dadka mas-uuliyiinta ay u yimaadaan waxaan u mahad celinayaa halkaan ugu mahad celinayaa ciidamada amniga sugaayay anoo kala saarsaaraynin dhammaantood booliisna mas-uuliid military iyo asluub intaba waa u mahad celinayaa dadkooda iyo dalkooda inay usoo jeedin saacado fara badan ayagoo aan ognahay duruufta ay ku shaqaynayaan oo maaragtay ay ku jiraan iyo waddanka duruufta uu ku jiro hadda saacado badan iyo maalmo badan ayay waxay muujiyeen howlkarnimo marka waxaan leeyahay sidaas ku wada waddankiina iyo dadkiina ayaad u dhimanaysaan oo aada maaragtay sidii horumar uu ku gaari lahaa ummad kasta waxaa wax ka dhiga dad ummad horumartay ciidankeeda iyo dhalinyaradeeda ayaa wax ka dhiga aadaa umahadsantiin